Hay-adda Hormuud Salaam Foundation ayaa deeq lacageed oo gaaraysa shan kun oo doolar gaarsiisay hooyo Maryan Maxamed Xasan oo dhowaan ku dhashay afar gabdhood oo mataanaha isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho munaasabada lagu guddoonsiinayay deeqdan lacageed hooyo Maryan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha hay-adda Hormuud Salaam Foundation cabdulaahi nuur cismaan agaasimaha isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir iyo mas-uuliyiin ka tirsan ururka s w c gudoomiye ku-xigeenka hay-adda hormuud salaam foundation raaxa xuseen xirsi oo deeqdan lacagta ah guddoonsiisay hooyo maryan ayaa sheegtay in hay-adda ay ka warqabi doonto hooyo maryan iyo caruurteeda
maamadan oo ka imaatay gobolka shabeellada dhexe degmada balcad cadale ka imaatay degmada cadale ka imaatay ee gobolka shabeellada dhexe oo ilaahay afartaas caruura siiyey maanta waxaan usoo booqanay bal inaan ugu deeqno hormuud salaam foundation ayaa waxaa maanta ugu deeqaysaa shan kun oo doolar maama maryan maxamed xasan iyo afarteeda caruurta ah si ay ugu kaal loogu kaal ugu kaalmaysato korriimada caruurtaas ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay ka dhigo ilmahaas kuwii diintooda iyo dadkooda iyo dalkooda anfaca waxaan kaloo ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay la koriyo mar walba hormuud salaam foundation waxay u taagan tahay inay bulshadeeda garab istaagto kuna garab istaagto waxyaalaha macnaha anfacayo ama ay noloshooda macnaha kusoo kaban karaan aad ayaan ugu mahad celinaya walaalaha kale ee ka qayb qaatay kaalmeynta maama maryan annagana waxaan garab taaganaha insha allahu tacaala inaan ka warqabi doono caruurtaas iyo balxaaladooda iyo wixii ay noqdaan haddana waxaan macnaha soo gaarsiinay deeq shan kun oo doolar ah waan ugu talagalnay in ay ka qayb qaadato macnaha kuriimada iyo caafimaadka caruurtaas mas-uuliyiin ka tirsan ururka s w c iyo hooyo maryan maxamed xasan ayaa u mahad celiyey hay-adda hormuud salaam foundation maanta waxaa isoo booqatay hormuud deeqdan igu soo salaantay waa mahadsantaha boqolkiiba sagaashan inkastoo walaalo badan ay isoo garab qabteen ayadana hadda maanta ii imaaday isoo booqatay waa mahadsantaha waa u duceeyey waxaa xarunta s w d c ee adeegsan noogu soo booqday hay-adda hormuud foundation salaama banka oo u socoto inay soo booqato hooyo maryan iyo afarteedii gabdhood oo s w d c xaruntooda ku nool oo joogto waxaa kaloo la socda agaasimihii isbitaal banaadir waxaa la socda mas-uuliyiintii hormuud ka socotay madaxdii s w d c intaba waxaa loo kulansan yahay sidii ama loo kaalmayn lahaa ama looga warqabi lahaa dareenkeeda ayaa keenay hormuud salaama foundation inay soo booqato iyada oo ku caanbaxday khayrka iyo sadaqada iyo ka warqabka ummadda dhibaataysan ee soomaaliya